bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal rafaila ka dhowaada warka hiraalma idaacadda raadiaha baydhabo sinhayta qodobada warkaanan kodoorkroon haddii ilaahar alla ku nagdaysiinu dhugunsuu doontan weliba ku mid ee qaar ku mid ee xubnihii cabashada lakusheeniya ee guddiga doorashooyinka oo liiska lakasaariya dad badan oo cudurka covid toban sagaal la ka helay deegaanada hirshabeelle booliska soomaaliya oo baadi goobaha ee qofdiljaysadi khasaaro ku dhaladay dagaalku dhihi gobolka galgaduuda barqa jaamac batuun codod inta la-eeg usu ka helay doorashada somalilan iyo amisom oo bilaabatay baarowka duqeymaha kenya ka jeysatay gobolka gadob rafael dhegaystayaal weliba waa heraabnamaa axad ee taariikhdana kabeegan tilita bili lixaad ee juun sanada lamada kun iyo labaatii kowda intaas weliba hare qodobada warkaan hiraabtaanka doorkaroon dhegaystayaal ha ka dhawaada warkii hiraabnimo faahfaahsan oo siin akhri doonaan maxamed raxmaan jiirow eh rafael dhegaystayaal guddigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ansaari xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba weliba saacado ka hor shaaceenaa in soddon afar xubnood laka saaray liiska guddiyada doorashooyinka ee heersho shalduwanya arrintaasi tiya guddigii sheegeen inay kumidata kureed markii baaritaan dheer iyo kusuubin xubnaha laku owaaday markii hore deeray lixdeed todoba qof wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala weliba sheegay in maalmo dadaal dheeribiyan wadatashi bileeran iyo suubiyan isticmaaleenna dhammaan aaladihii iyo helkoren suurtagalna ka dhiki lahaayay in la shar ogaadaa cabashooyinka la xiriira guddiyada sideeda qeybood ee hirgelinta doorashada guddiga heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer maamul goboleed iyo suurtagalli inay gabagabeeyaan shalsaarowka iyo kala hubinta guddiyada unka guuleysana wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha guddiga ya sheegay in muddo afartii sideed saacadood gudaasho lisheeno doona xubnihii bedelo lahaayay sidii tababar lankufuru doorashada bilaawata
annagoo ah guddigii ra-isul wasaaraha u saaray inaan dibgeys ku samayno ama aan xaqiijino liisaskii guddigii doorashooyinka labada heer heer federaal iyo heer dowlad goboleed xildhibaanada doorashada soo socota waxaan ka guddoonnay midooda murashaxiinta iyo dadkii kale oo eedeynta rabay ilaa iyo lixdan iyo toddobo qof oo siyaabo kala duwan ay uga cabanayeen kuwa ay lahaayeen waxay ka tirsan yihiin ciidanka qaar ay lahaayeen dowladda ay u shaqeeyaan iyo qaar siyaasiyiina ama aan dhexdhexaad ahayn ilaa bishii saddexdeedii ayaanu dokumentigaas gudoonnay bishii saddexdeedii ilaa iyo maanta ayaan aada ooga shaqaynay dadaal iyo juhdi dheeraad ah iyo annaguo raadinaynay xabashada laga qabo inay tahay mid sax ah iyo mid aan waxba ka jirin guddiga dadaalkiisii waxaa u suuro gashay ilaa soddon iyo afar xubnood in xabashooyinkii laga qabay waxuun ka saameeyeen soddon iyo afartaas xubnoodne waxaan u kala dirnay maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska ra-isul wasaaraha oo qayb kamida laga soo magacaabay howshaas waxaa weeye maanta ayaan soo gabagabeynay waxaan sugaynaa waxaa weeye in maamul goboleedyadina ay soo magacaabaan dadkii loo diray xafiiska ra-isul wasaarahana laga magacaabo muddo siddeed iyo afartan saacadooda kadibna ay soo xaroodaan tababarna loo sameeyo kadibna doorashada la aado warkaas arrimahaas faahfaahintooda waxaan ku wareejinayaa afhayeenka guddiga oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane cadaalo soo dhowow
bismi illahi raxmaan iraxiim waa mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga iyo wasiirada kale ee saaxiibada ah sida uu wasiir cabdulahi carab wasiirka waxbarashada guddoomiyana noo ah uu sheegay maalmo dadaal dheer aan bixinay wadatasha ballaaran aan samaynay isticmaalnay dhammaan aaladihii aan heli karnay suurtagalka nooga dhigi lahaa in aan kala ogaano cabashooyinkii la xiriiray gudiyada saddexda qaybood ah ee hirgelinta doorashada gudiga heer federaal ee fit gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siit waxaa caawa inoo suurto gashay inaan soo gabagabayno muxuu ahaa kala saaristii iyo kala hubintii cadaymihii xubnihii lixdan iyo toddobada ahaa sida uu sheegay wasiirku soddon iyo lix xubnood soddon iyo afar xubnood oo ka mid ah lixdan iyo toddobadii xubnood ee la soo eedeeyey ayaa guddigu waxay u arkeen in aysan buuxinin shuruudihii ay ahayd in uu lahaado qofka ka mid noqonaya guddiyada maamulka ee heer federaal qaarkoodna ay ku maxaa lifaaqnaayeen heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar kuwo kalena uu amray ra-iisul wasaaruhu isagoo ka fakaraya hufnaanta muxuu ahaa ay u baahan tahay doorashada iyo in ay noqoto mid dhammaan dhinacyadu ay ku wada muxuu ahaa qanacsan yihiin soddon iyo afartaas xubnood waxay kala ahaayeen kow iyo toban xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fiit saddex xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka toddoba xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee somalilan shan xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug saddex xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed
xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha iyo dhowaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba ay un gudbiyeen liiska lixdii todob xubnood iyo sheegeen inay ku tirsanyihiin nisa shaqaalaha dowladda iyo taageerayaasha farmaajo balse toddon afar xubnood oo kumid ee meelilka saaraya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya weliba xogta fayraska korona ee ka sheegtay in afartii siyeedkiisa colaadhaaf la diiwaangeliyey soddon xaaladood cusub oo covid tumin sagaale hanaseyta oo laka diiwaangeliyey muqdisho iyo gobolada dalka dhan dadka cudurka la kaheli weliba iyo shari wana saddex qof banaadir labaatan qof hirshabeelle iyo puntland oo laka diiwaangeliyey todoba qofa saasoo kale waraakubay wasaarad walibal ka sheegay in dadka cudurka la kaheliyo iyo eyin tumi todoba migel tumi sedena bilaan meelo cudurka iyoon amudeen lama qof yoona markaas ka bogsan tumi afar qofood guud ahaan cudurka safmareenka ee covid tumi sagaal iyo soomaaliya laka diiwaangeliyay tumi afar kun todoba boqol labaatan sagaal xaaladood na todoba boqol todobaatan seddex dhimasho ah meelo iyo ku bogsan lix kun sagaal boqol iyo shan ansayt oo kusugan gobolada mqgobolada na dalka iyo saasoo kale magaalada muqdisho taliska ciidamada booliska soomaaliyeed waliba iyo shaacaynaa in karaad roogan qof macalin hayo oo degmada warta nabadda ee gobolka banaadir uuse ka dilay haweeney xasdi hayti afhayeenka booliska sadiiq aadan cali oo warbaahinta la hadal waliba sheegay in baxsaday eedeysana bashiir cali jaamac kureed markii uuse dilya xaasdii oo laka magacaabo jiray salaado faarax cali oo hayti labaatiyi lama sano jar saasoo kale weliba sheegay afhayeenka in eedeysanaa uusi ku mid ahay macalimiinta walka dhikow iskuulka hanti wadaag oo kiyaala degmada wardhiigley ee gobolka banaadir habahaato laamaha amniga soomaaliya oo baadi goobahayan ka dambeyn afhayeenka booliska soomaaliya sadiiq aadan cali weliba sheegay in kiiska dilka ee uu baariska hayan hay-adaha amniga islamarkaana walaaha kor warbaahinta la wadaaga doonan eedo salaado faarax cali oo haytay haweeneyda la dili oo warbaahinta la hadli weliba ee dalbatay in cadaalada la horsheeno qofkii ka dambeeyay diilka gabartiyo khasaaro ku dhaladay dagaal ku dhihi gobolka galgaduuda dagaalkan oo dhexeyla maleesho beeleed weliba uuse ka dhihey deegaan dhexeeya deegaanada docoley iyo baxda gaabo ee gobolka galguduud ee maamulka galmuduga dagaalka oo sarka kahay dhulkayaala deegaankaas iyo weliba la xaqiijiyey inuu ka amuudeen hal qof meellama kalena ka dhaawacmeen welibana salka kahaye murunka dhaladii ee buraaqa deegaanka lukuqodii manajarti cidweli ee shal dhexgalay dhinacyada dagaalami amiin horaasidan oo kale iyo deegaanka baxda gaabo ee gobolka galguduud ka dagaalameen la milisho beeleed hanaseyta oo sheeneen in dagaalka usiifada deegaano kale ah shalay gelinkii damba weliba deegaanka baxda gaaba deeray wafdi ku darar ah maamulka galmudug habahaato hanaseyta oo malisansaadi sidii lan xoojii lahay dagaalka lamada belisho beeleed maamulka galmudug weliman ku hadalnaa dagaalkan ku cusboonaaday deegaanada ku tirsan gobolka galguduud yoona deegaano kale oo ku tirsan gobolka seytiyo ka jiran xiisado dagaal barkhad jaamac xirsi batuun oo kumid ahaaye musharaxiintan tartamaasi golaha wakiilada somalilan ee ka sharaxsanaayo gobolka maroodijeex yaa ku muuqday liiska xubnaha ankooriya ee kubaha natiijada hordhaace usoo nagaday xubinta koowaad ee kubay xisbiga wadani guddiga doorashooyinka somalilan iyo ka dhawaaqay xalay gelinka damba doorashada sayti iyo weliba sida codadka linshal helay
waxaanu diyaaru nahay halkan inaanu ku yeedhino natiijadii golaha degaanka magaalada hargeysa haddaan ku bilaabo xisbiga ucid guuleystayaasha waxaa u soo baxay xisbiga ucid afar xildhibaan ugu horeeya waa ninka laado xuseen ibraahim askar ismaaciil wuxuu helay afar kun saddex boqol sideed iyo soddon waxaa ku xiga siciid cabdisamed axmed ismaaciil wuxuu helay afar kun boqol afar iyo sagaashan waxaa ku xiga cabdikariin xasan cabdi garas wuxuu helay saddex kun lix boqol sagaal iyo afartan waxaa ku xiga ninka la yidhaahdo khadar axmed cumar yuusuf wuxuu helay saddex kun boqol saddex iyo lixdan waxaa ku xigaya kulmiye xisbiga kulmiye waxau soo baxay lix xildhibaan ninka ugu horeeya u yahay ninka la yidhaahdo aadan jaamac xaddi mideeye wuxuu helay siddeed kun sagaal boqol labiiyo sagaashan waxaa ku xiga siciid jaamac cali toddoba kun lix boqol saddex iyo toddobaad saddex iyo konton waxaa ku xiga cabdiraxmaan maxamuud caydiid waa toddoba kun laba boqol sagaal iyo konton waxaa ku xiga jamaal cismaan cabdulaahi lix kun lix boqol iyo shan axmed yunis aadan waa lix kun laba boqol iyo toddobaatan iyo kow waxaa ku xiga maxamed cabiib cismaan sikaawi afar kun laba boqol labiiyo labaatan wadani haddaan u galo wadani waxaa u soo baxay toddoba xildhibaan haddaan ku bilaabo xisbiga isaguna wadani toddobada ugu sarreysa ad waxay kale yihiin cabdikariin axmed mooge wuxuu helay lix iyo labaatan kun laba boqol sagaal iyo sagaashan ninka ku xiga yaasiin cumar cabdi shan kun afar boqol labiyo toban yaasiin cumar cabdi ilaaye shan kun afar boqol labiyo toban ismaaciil muuse sheekh shan kun saddex boqol iyo saddex iyo konton faysal cabdiraxmaan xirsi shan kun boqol iyo siddeetan cabdi maxamed faarax afar kun shan boqol koob iyo siddeetan mawliid maxamed giire afar kun saddex boqol afar iyo toddobaatan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed saddex kun sagaal boqol labiyo konton waa toddobadii ugu sarreysay toddobadan intaa ka bacdi sida uu dhigayo qodobka boqol iyo soddon ee xeerka doorashooyinka somalilan waxa aanu halkan diyaar uga nahay caawa oo ay taariikhdu tahay lixda bisha lixda bisha lixaad laba kun iyo koob iyo labaatan inaynu ku dhawaaqno baahinana liiska hordhaca ah ee liiska hordhaca ah ee mudanayaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guulaystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday koob iyo soddonkii meey laba kun iyo koob iyo labaatan haddaba anigoo hore ka geli doona liiska ama mudanayaasha magacyada akhriyi doona waxaynu ku bilaabi doonnaa xisbiga u horeeya oo ah ucid xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyey waxa weeye afar iyo lixdan kun saddex boqol iyo sagaashan cod waxaana uu ku guulaystay ama u soo baxay afar shan mudane oo kale ah cabdinaasir yuusuf cismaan qodax maxamed khadar daahir mooge maxamed jaamac ismaaciil koodbuur maxamed cismaan maxamed maxamed xasan siciid maxamuud shantaa mudane haddii aan intaa ku dhaafo xisbiga ku xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye toban kun boqol kun iyo boqol kun shan boqol iyo toddobiyo toban cod kuwaasoo u suurtogeliyey inay ku guulaystaan sideed mudane oo kale ah axmed maxamed maxamuud axmed cabdi muuse cige cabdikariin maxamed maxamed yaxye cabdilaahi aamiin ismaaciil xasan saleemaan dhuxul maxamed xuseen jaamac raambo axmed yuusuf nuur guruuje cabdilaahi sheekh maxamed axmed xisbiga wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guuda codadkee haystaa waxa weeye sagaaliyo sagaashan kun saddex boqol iyo sagaaliyo labaatan cod kuwaasoo u gooyey ama u sababay in ay soo baxaan mudanayaashan aynu yeedhin doonaa mudanaha koowaad tiradooda oo ah toddoba mudane waxa ay noqonayaan barkhad jaamac xirsi batuun axmed dayib aadan guuleed siciid maxamed ismaaciil diiriye jamaal aadan diiriye ciise injineer axmed cabdi ibraahim cige xuseen ismaaciil jaamac xirsi ibraahim maxamed jaamac toddobadaa xubnood ama toddobadaa mudane ee ku guulaystay
natiijada la shaaciyahay tiito sugiinlanka dhegteegay maadaama gobolka maroodijeex cuseeye gobolka ka bahayaan xubnaha inka badan ee golaha waliban yonagadana gobolkii inka dambeeyey ee komishinka doorashooyinka somalilan shaaciyay natiijadiisii hordhaacee amisom oo bilaawatay baarowka duqeymo kenya ka jeeshatay gobolka gedo bayaanha kubay howlgalka midooda afrika ee amisom ee weliba laka shaaciyay in amisom oo ka jawaabasa bayaankii hakubay wasaaradda arrimo banaanka dowladda soomaaliya afartii bilan iyo bilowtii baaritaanka duqeymihii ciidanka kenya iyo ka jeysteen gobolka gedo howlgalkii hadda ka howlan arinta macluumaadka ka saabsan shilka la sheegay weliba si dhow aan la shaqeeyi doonana dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda arrimo banaanka iyo iskaashiga caalamiga eh iyo dhammaan daneeyayaasha kale ee khuseyta inuu baaran arrintan yeelka erebayaha kubaya amisom saasoo kale qoraalkan weliba laka sheegay in amisom waajibka ato in sihabsami leh aan la fulida howla sheelin egmidi ee soomaaliya si waafaqsan asluubta oo la rahow dhammaan sharciyada caalamiga ee khuseyta maalin ka hor afartii juun war-saxaafada kubay wasaaradda arrimo banaanka iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba si adag lanka cambaaray duqeymo diyaaradaha dagaalka kenya iyo ku fuleen deegaano ku tirsan gobolka gedo warkii dhegeystayaal ishinkul darartan idaacadda raadiyaha baydhabo hiraabsan taninka dhow